بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فاجعل أمورنا كلها سهلا سهل الله كل ما عصر علينا بحرمة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم بسم الله الرحمن الرحيم تتمة هذه مدة تتمة dhamaystir wey la dhamaystirayo wixii ku saabsanaa kitaabka waxaa lagu dhamaystirayaa waxyaabo ku saabsan biziyaarati lmustafa sala allahu calayhi wasalam wamaa yatbacu dalik ziyaaradii la ziyaaranayay nabiga calayhi salaatu wasalaam maadaama kitaabu ulxaj uu inoogu soo dambeeyey ziyaaradii nabiga iyo waxyaabihii kale oo raaci doona ayay tatimo u tahay oo lagu dhamaystirayaa ziyaaratu nabiyina nebigeenna oo la ziyaarto muxamedin ee moxameda sala allahu calayhi wasalam sunnatun sunno weeye sunnadaasoo mu'akadatun ajrigeeda la badiyey likulli axadin qof kasta ayaa loo sunnaynayaa oo ay sunno u tahay watataakadu wuxuu leeyahay sheekhu ziyaarada la ziyaaranayo nabiga calayhi salaatu wasalaam waa sunno sunnadaasoo weliba aada iyo aad ajrigeedu uu u badan yahay waxayna sunno u tahay oo loo sunnaynayaa qof walba ama qof xaj aaday ha noqdo ama qof kaleba ha noqdee qof welibaba waa loo sunnaynayaa middaas waxaa ku xiga uu sii daba dhigi doonaa haddana dadka xujayda ah ee xajinaya inay si gaara iyagana sunno mu'akada ay ugu sii noqonayso ziyaarada la ziyaaranaya nabiga calayhi salaatu wasalaam iska badaa nebige qubuuraha kale in la ziyaarto ayaa mar walbaba sunno ah oo axaadiid fara badan iyo adillo fara badan baa waxay ku soo aroortay in la ziyaarto qubuuraha caadiga ah ee dadka caadiga ah nebigaana amray calayhi salaatu wasalaam in badan nagu booriyey haddana ficil ahaanna wuu u sameeyey rasuulku salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh xadiis imaamu muslim iyo keyrkiiba ay welinayeen waa kii nebigu odhanaya calayhi salaatu wasalaam xadiidkii burayde weeyaan wuxuu yihi rasuulku salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh qad kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuuri faqad udina limuxamedin fi ziyaarati qabri ummihi fazuuruuha fainaha tudakiru alaakhira waxaan idiin diiday oo aan idinka reebay xilligii hore ee islaamku uu bilowga ahaa inaad qubuurta ziyaarataan laakiin nebi moxamed waxaa loo fasaxay hooyadii qabrigiisa inuu soo ziyaarto adinkuna marka qubuurta ziyaarta buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam faa'iidooyinka laga hela qaarkeed ayuu daba dhigay fa innaha tudakiru alaakhira aakhira ayay dadka xusuusisaa qubuurtu oo markuu qofku qabriga ziyaarto aakhiro ayuu xusuusanayaa marka xilligii hore ee islaamku bilowga ahaa maadaama islaamnimadu ay cusbayd oo dadku sanamyo iyo wax la caabudi jiray baa nebigu bilowgii hore uu dadka u diiday inay qubuurta ziyaartaan markii islaamnimadii ay faaftay oo diintii la wada qaatay oo la fahmayna amar buu ku bixiyo wuxuu yidhi fazuuruuha amarkaasi marka ma amrul wujuub ba mase waa amru nadbi ziyaartada nebigu uu amarka ku bixiyey ma sunnaha amarkaasi mase ma amrul wujuub amrul nadbi weeyaanoo waa sunno sida culamada badankeeda ay ku tageen ibnu xasmi iyo rag odhanaya way jiraan ayagu waa waajib amarkaas oo in qubuuraha la ziyaartay waa waajib marka sida jumhuurul culamaa ay qaateen amarkaasi waa amrul istixbaab sunno weeyaan in qubuuraha la ziyaarto waa kaa nebiga amarka ku bixiye calayhi salaatu wasalaam amarkaa keliya kuma koobin nebigu calayhi salaatu wasalaam ee asna ficlan ayuu u tegayey oo uu qubuurta u ziyaaranayey xadiis caaisha laga wariyey radia allahu canha oo imaamu muslim uu werinayey ba caaisha waxay tidhi nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ataanii jibriil malaku jibriil baa ii yimid oo faqaala wuxuu yidhi ina rabbaka yaamuruka an tatiya an ta'tiya ahla albaqiici fatastakfira lahum nebi maxamed ow rabbigaa wuxuu ku farayaa inaad inta tegtid qubuurta baqiic aad dembi dhaaf u weydiisid baa ilaah ku farayaa inaad soo ziyaaratid qubuurtaas caaishaa su-aal sii weydiisa waxay tidhi faqultu kayfa aquulu lahum maxaa yidhi rasuulka ilaahayow maxaan leeyahay anna markii aan quburaha ziyaarto nabigu wuxuu ku yidhi quulii assalaamu calaa ahli diyaari min almu'miniina waalmuslimiin wayarxamu allahu almustaqdimiina mina waalmustaaakhiriin wainaa in shaa allahu bikum laaxiquun wainaa in shaa allahu bikum lalaaxiquun ducadaas ku ducaysa marka a qubuurta booqanaysid ayuu ku yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam isla riwaayo kaloo imaamu muslim uu werinayo assalaamu calaykum ahla diyaari min almu'miniina waalmuslimiin wainaa in shaa allahu lalaaxiquun as'alu llaha lana walakum alcaafiya riwaayo kalena sidaas ayay ku daraysay way fara badan yihiin marka axaadiista tilmaamaya sida uu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu qubuuraha u ziyaaran jiray waa axaadiis aad iyo aad u fara badan waxaa ka mid ah xadiid cabdullaahi bin cabbaas laga werinaya radia allahu canhu xadiidka abi hurayre ayaa ka mid a oo imaamu muslim uu werinaya abi hurayra uu yidhi ana anabiya sala allahu calayhi wasalama ata almaqbarata faqaala assalaamu calaykum daara qawmin mu'miniin wainaa in shaa allahu bikum laaxiquun imaamu muslim baa asna xadiidkaa werinayey in nebigu inta qubuuraha yimid calayhi salaatu wasalaam uu salaamay dadkii qubuuraha ku aasnaa assalaamu calaykum daara qawmin mu'miniin wainaa in shaa allahu bikum laaxiquun sidaasna uu ku odhanayey xadiidkii sidoo kale cabdullaahi bin cabbaas oo imaamu tirmidi uu werinayey xasanka ahaa wuxuu yidhi cabdullaahi bin cabbaas mara rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama biqubuuri almadiina nebigu wuxuu soo maray magaalada madiina qubuurtii ku taallay fa aqbala calayhim biwajhih wejigiisa ayuu qaabiliyey oo sidaa ayuu ugu jeestay faqaala assalaamu calaykum ya ahla alqubuur yakfir allahu lana walakum antum salafuna wanaxnu bilahar sidaasuu nabigu u salaamay oo uu ducada u akriyay calayhi salaatu wasalaam xadiid kale oo asna waxaa jiray caaisha ay werinaysay radia allahu canhaa ee uu nebigu na tusayey ahamiyadda ay leedahay ziyaarada la ziyaaranayo qubuurta caaisha waxay tidhi radia allahu canha hameen kasta oo uu nebigu gurigayga joogo calayhi salaatu wasalaam markii la gaaro hameenka xilligiisa dambe ayuu baxayayoo oo qubuurahaas baqiic buu ziyaaro u aadaya nebigu calayhi salaatu wasalaam waa hameen walba ee uu gurigeeda joogo caaisha hameennada kale ee guryaha kale ee xaasaskiisa uu joogay nebigu calayhi salaatu wasalaam kama warrami karta caaisha laakiin waxay leedahay hameen walba ee aniga hameenkaygii oo uu gurigayga usoo hoyanayo nebigu calayhi salaatu wasalaam waa hameen walba eega ayuu weliba xilliga dambe oo u dheelmanayay oo uu qubuuraha aadaya nebigu soo ziyaaranaya calayhi salaatu wasalaam markaasay hameen hameennada ka mid ah bay daba gashay waxay istirnay waxgii u dheelmaday u aaday saacaddan mareerihii kale iyo u aaday xaafadihii kale markaasay u tagtaa isagoo qubuurihii ziyaaranaya imaamu muslim baa werinaya xadiidkaas marka shay nebigu uu usoo kacayo calayhi salaatu wasalaam hameenkii xilligaa dambe uu samaynayo oo weliba hameen walba ay leedahay caaisha oo uu gurigayga joogo inuu shay aad iyo aad u ajri badan oo qiimo badan inuu yahay ayuu xadiidkaasina inoo caddaynayaa oo wax mar iyo laba un keliya nebiga ka dhici jiray aysan ahayne wax uu daa'imi jiray ay ahayd sidoo kale waxaa loo fasaxay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo uu ziyaaro u aaday qabrigii hooyadii xadiid imaamu muslim asna uu werinaya abi hurayra wuxuu yidhi zaara annabiyu sala allahu calayhi wasalama qabra ummih fabakaa wa abkaa man xawlah wuxuu nebigu ziyaartay calayhi salaatu wasalaam qabrigii hooyadii ayuu ziyaaro u aaday markaasuu nebigu ooyey buu yidhi dadkii la joogana markaasuu ka oohiyey oo markii ay arkeen nebigii ooyaya indhihiisi ay shubmayaan ayay ayaguna ooyeen qofka indhihiisa in ilma soo dhaafto ilmaha uu ka indhaha uu ka ooyo raxmad buu ku tilmaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam waa naxariis buu yidhi ilaah uu yeelay fii quluubi cibaadih addoommadiisa wa wanaagsan naxariis ilaah uu qalbigooda geliyey weeyaan inamaa yarxamu allahu min cibaadihi aruxamaa ilaahna wuxuu u naxariistaa addoommadiisa kuwooda naxariista oo qalbi jileeca iyo raxmadda leh kuwaasuu ilaah u naxariistaa buu yidhi nabigu salawaatu rabbi wasalaamuhu caleyh marka in loo safro oo ziyaaro dheer nabigu uu u kacay calayhi salaatu wasalaam oo qabrigii hooyadii oo masaafo aad iyo aad uga fog magaalada madiinaad oo dhinacaas iyo abwa meel la yidhahdo amase shicbulxajuun oo maka iyo madiine u dhaxaysa buu safarkaa dheer u galay nabigu calayhi salaatu wasalaam axaadiidtaas marka waxay tilmaamayaan guud ahaan ahmiyadda iyo qiimaha ay leedahay ziyaarada la ziyaaranayo qubuurta ama ha fogaadeen ama ha dhowaadeen iyadoo dhowna waa kaa nebigu samaynaya calayhi salaatu wasalaam iyadoo dheerna waa ka safarkaa u galay kuwa diidaya marka oo garab maraya oo diidaya in qubuuraha la ziyaarto ay garab marayaan adiladaas iyo ficilka nebiga calayhi salaatu wasalaam marka ay doo ay dadka la doodayaanoo ay doonayaan dadka inay marin habaabiyaanna waxay yidhaahdaan kuwa fogfog baa la diidayaa in la aado kuwaan dhow ayagoo ziyaaranaya weligood ma aragteen laguma karo ma ziyaaranayaan dii aad tiraahda haddii kuwa fog fog adigoo aadan aadaynoo aadan u kacayn ziyaaro fog kuwaan dhow ee isla magaalada ku yaala ma soo ziyaaratid oo lagugu arko sidii nebigu samayn jiray calayhi salaatu wasalaam baad samaysid oo soo ziyaaratid waba kaa dhaqaaqayaaba ilaa waxa uu samaynayaaba waxay tahay wax khilaafsan oo dabamaraysan hadyigii iyo hanuunkii nebiga calayhi salaatu wasalaam marka in qubuuraha la ziyaarto guud ahaan ayaaba sidaas oo adiladaas faraha badani ay ku soo aroortay xagee buu joogaa marka makhluuqa ilaahay kii ugu fadliga badnaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay imaamka la yidhaahdo qaadi ciyaad kitaabkiisa ashifa bitacriifi xuquuqi lmustafa wa ziyaaratu qabrihi sala allahu alayhi wasalama sunnatun min sunani lmuslimiin mujmacun calayha wa fadiilatun muragabun fiiha in la ziyaarto qabriga nabiga calayhi salaatu wasalaam waa sunno ka mida sunnooyinka muslimiinta mujmacun calayha haddana lagu ijmaacay oo muslimiintu ay isku raacsan yihiin oo qof muslimihii uusan khilaaf ka keenin dhammaan muslimiintu ay isku waafaqsan yihiin meelay joogaan wa fadiilatun muragabun fiiha waa shay fadiilaah oo fadli iyo ajri iyo qiimo badan oo la isjeclaysiiyo oo la isku booriyo weeyaan ayuu yidhi marka sidaas ayuu sheekhu hadda u leeyahay sunnatun mu'akadatun waa sunno ajrigeeda la badiyey qof walba ayayna sunnadaas u tahay meel walba uu joogaba sunnatun min sunani lmuslimiina mujmacun calayha lagu ijmaacay oo haddana muslimiinta ay isku raaceen meel walba ay joogaan dadka doonaya marka inay garab maraan waddadaas muslimiintu ay ku ijmaaceen oo ay muslimiintu isku raaceen waddadii mu'miniinta waddo aan ahayn dad qaadaya weeyaan ilaahna wuxuu tilmaamay subxaanahu watacaala aayadda qur'aanka waman yushaaqiqi rasuula min bacdi ma tabayana lahu lhudaa wayatabic gayra sabiili lmu'miniina nuwallih ma tawallaa wanuslihi jahannama wasaa'at masiira qofkii nebiga khilaafa calayhi salaatu wasalaam hanuunkii iyo diintii markay u timid kadib wayatabic gayra sabiili lmu'miniin waddadii mu'miniintu ay mareen maahana waddo kalena raaca waxaan la xiriirinaynaa oo aan uga weli yeelaynaa wixii uu ka weli yeeshay oo naftii shaydaana naftii iyo shaydaankii u raacay ayaan la xiriirinaynaa isagana naarta jahanamana waan gelin doonaa meel la galo oo loo ahaadana naarta jahanamo ayaa ugu xun wanuslihi jahannama wasaa'at masiira ilaah baan ka magan gelnay marka waddada muslimiinta waddo aan ahayn inaynu marno ilaahna uu u ballan qaaday ciddii marta waddadaas muslimiintu ay mareen waddo aan ahayn naartii jahanama inay ka dambayso u gelayo sidaas weeye marka ziyaaratu nabiyina muxammedin nabigeenni moxamed ahaa oo la ziyaartaa sala allahu calayhi wasalama sunnatun sunno weeye sunnadaasoo mu'akadatun ee ajrigeeda la badiyey oo aada loo adkeeyey likulli axadin qof walba ayaana loo sunnaynayaayoo ay sunno u tahay wa tata'akadu way adkaanaysaa sunnanimadii lilxujaaji xujaydii ayay u adkaanaysaayoo sunno mu'akada ay usii tahay akhara wax badanoo dadka kale ka badan waxay si gaara oo sidii hore ka badan ay ugu tahay sunno mu'akada dadka xujayda ah ayay si gaara ayagana ay sunno gooniya ugu sii noqonaysaa wa tata'akadu way adkaanaysaa ziyaaradii lilxujaaji xujaydii bay u adkaanaysaa oo sunno mu'akada ay u noqonaysaa aktara wax ka badan dadkii kale ee caadiga ahaa wa tarkuhaa ziyaaradii nebiga oo laga tago maca tamakuni suuragashiga maciisa minhaa ziyaaradii la makansado la suuro gashado xasratun shallayto weeye cadiimatun ee weyn wa xirmaanun hoojin weeye min khayrin khayr la iska hoojiyo khayrka oo kathiirin fara badan wa inkaaruhaa ziyaarada nebiga oo la diidaahina dalaalun waa baadinimo kabiirun ee weyn wa khusraanun waa khasaaro mubiinun oo cad in laga tago ziyaaradii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo qofku asagoo ay suuragal u tahay inuu nebiga ziyaarto qabrigiisa calayhi salaatu wasalaam uu ka tagaahi xasratun cadiima shallayto weyn weeyaan iyo hoojin qofkaa laga hoojiyey oo laga qadiyey khayr fara badan qof asagoo ay suuragal u tahay inuu ziyaarto nebiga calayhi salaatu wasalaam haddana ka tegey waa qof khasaaro ay ku dhacday oo khayrkaa weyn laga hoojiyey kan diidaya oo leh lamaba ziyaaran karayna waa qof garab maraya hadda ijmaacii muslimiinta oo hadda aynu soo sheegaynay qof garab maraya weeyaan marka waa baadinimo weyn weeye iyo khasaaro cad oo adduun iyo aakharaba uu khasaaray qofkaas adduun iyo aakharaba uu khasaaray qof dadka khayrkaas iyo ajrigaas ka hortaagan oo dadka u diidaya oo inkiraya oo ka reebaya in ay khayrkaas sameeyaan iyadoo qubuurihii kale oo caadiga ahaa in la ziyaartaba aynu soo marnay adiladii ku soo aroortay iyo fadligii qofkii u diidaya dadka inuu nebigiiyo makhluuqa oo dhan ugu khayrka badnaa u ziyaartaahay kaasi mid hoogay ayuu noqonayaa adduun iyo aakhiraba sidaas weeyaan marka wuxuu yidhi wa tarkuhaa ziyaaradii oo laga tago maca tamakuni suuragashiga maceeda minhaa ziyaaradii la suuro gashado qofku u makansado ay u suuro gasho laga tagaayo xasratun waa shallayto cadiimatun ee weyn wa xirmaanun iska hoojin weeye min khayrin khayr la iska hoojiyo khayrkaoo kasiirin fara badan waa qof laga qadiyey oo laga hoojiyey khayrkaa faraha badan wa inkaaruhaa ziyaaradii nebiga oo la diidaahina dalaalun baadinimo weeye kabiirun ee weyn wa khusraanun khasaaro weeye mubiinun ee cad qof khasaaro cadi ay ku dhacday ee adduuniya aakhiraba khasaaray weeyaan kuwaan khasaaray marka ee khayrkaa faraha badan laga hoojiyey dadka xujayda ah ee la yidhi si gaar ahay sunno ugu sii tahay marka ay ka hor istaagayaan khayrkaas oo ay la rabaan khasaaradaas waxa ay yidhaahdaan haddii daynayn masjidka inaad ziyaaranaysaan niyooda waxaad tidhaahdaan masjidkaan ziyaaranaya aan u soconaa maahane nebigaan ziyaaranaynaa ha dhihinina masjidka idhaahda masjidka sidaas ayay yidhaahdaan lama ogola masjidka maahane wax kale la ziyaartee masjidkaan u qasdaynaa idhaahda masjidkaan ziyaaranaynaa masjidku waa kii horta soo masjidkii nebiga ma ahan calayhi salaatu wassalaam muxuu sharafta iyo qiimaha ku yeeshay masjidkaani saddexdii masjid ee uu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wassalaam ee safarka dheer loo gelayey markii uu masjidka xaram ka sheegay wa masjidii haada iyo masjidkaygan buu yidhi masjidka madiine ma oho nebigu calayhi salaatu wasalaam asagaa isla xiriiriyo wuxuu yidhi masjidkaygan wuxuu masjidku qiimaha ku yeeshay waa nebiga calayhi salaatu wasalaam inta fadliga gaarkaa siila weliba waa intii dhismuhu u ahaayoo dhisnayd xilligii nebiga calayhi salaatu wasalaam intii uu nebigu ogaa ee masjid ahaanta u dhisnayd xilligii nebiga intaas weeyaan inta qiimaha dheeraadkaa iyo fadliga dheeraadkaa siilihi intii dambe lagu daray iyo intaasi isku ajri ma ahan wa masjidii haada masjidkaygankana ayuu yidhi nebigu calayhi salaatu wassalaam masjidkii marka nebiga oo masjidu nabowi la yidhaahdo oo sharafka iyo qiimahaba ku yeeshay sharafka iyo qiimahaba ku yeeshay nebiga calayhi salaatu wassalaam baa nebigiiba laga hormarinayayo waxaa la leeyahay waxaad tidhaahdaan masjidkaan u soconnaa masjidkaan ziyaaranaynaa idhaahdee nebigaan ziyaaranaynaa hadihinina sidaas ayay yidhaahdaan qolyahan khasaaray wax marka dhegta loo raariciyo iyo war wax ka soo qaad leh dad khasaaray warkood in loo daayo ilaah laga magan galo sidaas unbaa habboon inun sidaas loo dhaafo ma ahane dee wax laga sheegaba lama yaqaan qof khasaara ku dhacdaye qalbigiisaba ay ka buuxsantay colaaddii nabiga calayhi salaatu wasalaam kaasi adduun iyo aakharaba mid lumay weeyaan marka wuxuu yidhi sheekhu aan kitaabka iska wadane wal afdalu sida u fadliga badani lilxujaaji dadka xujaydaa sida u fadliga badani taqdiimuhaa ziyaaradii oo laga hormariyo weeyaan cala alxaji xajkii laga hormariyo in kaana alwaqtu waktigu haddii uu yahay waasican mid ballaaran kaasoo yumkinu uu suuroobayo fiihi waktigaa dhexdiisa taxsiilu lxaji xajkii oo lasoo xasiliyahay ay suuro ay suuroobayso bacdahaa ziyaarada kadib haddii ay suuroobayso oo ay suuragal noqonayso in ziyaarada nabiga calayhi salaatu wasalaam qofku wakti dheer uu haysto inuu xajkii kasii hormariyo ziyaarta uu markii hore sii guto sidaas ayaa la sunnaynayaa maxaa yeelay sababta ay u fadli badan tahay in ziyaarada la hormariyo intiiba qofku uusan xajka gudagelin ziyaaradaasba uu sii gutahay waxaa weeyaan ziyaaradan uu nabiga ziyaaranayo calayhi salaatu wasalaam buuba wuxuu ugu sii tawasulayaaba ilaa inuu xajkiisa aqbalo xajkiisa inuu ilaahay maqbuul ka dhigo oo xaj la aqbalay ilaah uu ka dhigo sidaa darteed buuba ziyaaradaa usii samaynayaa oo nabiga ugu sii tawasulayaa calayhi salaatu wasalaam markaa kadib uu ziyaaradii nabiga sameeyo uu bogto ayuu xajkiisii aadayaa waa haddii hadda waktigu uu dheer yahay oo ay suuragal u tahay inuu xajkii guto markaa ziyaarada uu sameeyo kadib saas ayaa loo sunnaynayaa marka wal afdalu sida u fadliga badan lilxujaaji xujayda sida u fadliga badani taqdiimuhaa ziyaaradii nabiga oo la hormariyo weeyaan cala alxaji xajkii laga sii hormariyo madiina intay kusii hormaraan ay ziyaarada nabiga sii gutaan waa goorma in kaana alwaqtu waktigu haddii uu yahay waasican mid waasic oo ballaaran oo yumkinu uu u suuroobayo bihi waktiga dhexdiisa taxsiilu lxaji xajkii oo lasoo xasiliyo bacdahaa ziyaarada kadib in xajkii lasoo xasiliyaahi haddii ay u suuro gelayso weeyaan qofkii ay suuragal u tahay in uu xajkii gudan karo ziyaarada kadiba wakti ciriiri uusan ka ahayn waktigu ee wakti haystaahay inuu ziyaarada sii hormariyo ayaa loo sunnaynayaa haddii waktigu uu ciriiri ku yahayna inuu ziyaarada dabamarsado oo markii uu xajka ka dhammaado kadib uu ziyaarada usoo laabto taas ayaa loo sunnaynayaa markaa kalena wayustaxabu waxaa loo sunnaynayaa liqaasidi ziyaarati ziyaarada qofkii u qasdaya ee doonaya inuu nabiga soo ziyaarto calayhi salaatu wasalaam an yuksira inuu ku badiyaa loo sunnaynayaa fii dariiqihi waddadiisa min asalaati salligii iyo wasalaami salaamtii caleyhi nabiga lagu salinayo o la salaamayay sala allahu caleyhi wasalam wa an yaziida inuu kordhiyaa loo sunnaynayaa min daalika arrinkaas idaa ra'aa markii u arko xarama almadiinati magaalada madiina xaramkeedii iyo wa ashjaarahaa geedaheedii qofka ziyaarada nabiga doonaya calayhi salaatu wasalaam marka uu sii qasdayo uu waddada sii hayo inuu badiyo salliga uu ku salinayo nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa loo sunnaynayaa waxaa kaloo loo sunnaynayaa gaar ahaan markii uu xaramka madiinaad u arko iyo geedihii magaalada madiine iyo uu u jeedo inuu si gaara markaasna sii badiyo uu salligii sii ziyaadiyo ayaa loo sunnaynayaa wey wayustaxabu waxaa loo sunnaynayaa liqaasidi ziyaarati ziyaarada qofkii u qasdayey an yuksira inuu ku badiyo fii dariiqihi waddadiisa min asalaati salligii iyo wasalaami salaamtii caleyhi nabiga uu ku salinayo uu salaamayey sala allahu caleyhi wasalam wa an yaziida inuu ziyaadiyo u badiyaa la sunnaynayaa min daalika kaa lasoo sheegay oo salligii iyo salaamtiiya idaa ra'aa markii u arko xarama almadiinati magaalada madiina xaramkeedii markii u arko iyo wa ashjaaraha magaalada madiine geedaheedii wa an yaktasila inuu qubaysto ayaa loo sunnaynayaa cinda wusuulilmadiinati madiine oo la gaaro agteeda markii uu magaaladaasii gaarayaba iyo wa qabla dukhuulihaa madiine oo la galo ka hor wain lam yatamakan haddii aysan u suuro gelin inuu qubaysto intuusan magi madiine markii uu gaaro uusan magaaladana weli gelin fa bacda dukhuulihaa madiine gelideeda kadib ayaa qubayskii loo sunnaynayaa iyo wa qabla dukhuuli lmasjidi masjidkii gelidiisa ka hor waxaa loo sunaynaya qofka sidoo kale inuu qubaysto markii uu maga madiine gaaraba ka hor intuusan magaaladaba gelin haddii aysan suuragal u ahaynna markii uu magaalada gala kadib inuu qubaysto ka hor intuusan masjidka tegin oo uusan nabiga ziyaaradiisa gudagelin caleyhi salaatu wassalaam wa an yaktasila inuu qubaysto ayaa la sunaynayaa cinda wusuuli lmadiinati madiine gaarideeda agteeda iyo qabla dukhuuliha madiine gelideeda ka hor wain lam yatamakan haddii uusan u suuro gelayn qubayskii fa bacda dukhuuliha madiine gelideeda kadib baa la sunaynayaa qubayskii iyo wa qabla dukhuuli lmasjidi masjidka gelidiisa ka hor wa an yalbasa inuu marto ayaa lala sunaynayaa oo u labisto andafa thiyaabihi maryihiisa kuwa ugu nadiifsan wayatadayaba haddana uu isudgiyo wathiyaabu dharkii albiidu ee cadcaddaa waa afdalu ka fadli badan min hayrihaa kayrkeed maryaha cadcad waa ka fadli badan maryaha kale aan cadcadayn inuu isnadiifiyo oo dharkiisa kuwa ugu nadiifsan uu qaato uu is-udgiyo oo dharka cadcad qaato ayaa la sunaynayaa wey wa an yalbasa inuu labistaa la sunaynayaa andafa thiyaabihi dharkiisa kuwa ugu ad ugu nadiifsan andafa thiyaabihi dharkiisa kuwa ugu nadiifka badan wayatadayaba uu isudgiyo wa thiyaabu dharkii maryihii albiidu cadcadnaab cadcadaaba afdalu ka fadli badan min hayrihaa kayrkeed wa an yadkhula inuu galaa la sunaynayaa almasjida masjidka min baabi jibriila albaabka baabu jibriil la yidhaahdo uu ka soo galo wa an yadkhula almasjida masjidka inuu kasoo galaa la sunaynayaa min baabi jibriila albaabka baabu jibriil la yidhaahdo inuu ka soo galo ayaa la sunaynayaa fa idaa dakhalahu masjidka markii uu soo galo qasada wuxuu u qasdayaa alrawdata rawdada ashariifata ee sharafta leh wahiya rawdadu maa bayna alqabri qabriga iyo walmimbari mimbarka inta udhaxaysa weeyaan wasallaa wuxuuna tukanayaa taxiyata almasjidi salaadii taxiyatulmasjidka ayuu ku tukanayaa fiihaa rawdada waa haddii ay u suuro gasho weeyaan wal afdalu sida fadliga badanina an yusalliya inuu ku tukado weeye fii musallaahu nabiga makaanu tukadkiisii sala allahu calayhi wasalam fain lam yatayasar haddii aysan u fududaanna fa biqurbihi nabiga makaanu tukadkiisii meel u dhow buu ku tukanayaa min jihati almimbari mimbarka xaggiisana uga dhow ashariifa ee sharafta leh dhinaca mimbarka jihada mimbarka meel ka xigta oo u dhow meeshii musallaha ahayd ee nabigu ku tukan jiray calayhi salaatu wasalaam halka ayuu ku tukanayaa weeyaan haddii ay suuragal aysan u ahayn inuu ku tukado rawdada gaar ahaan meesha la yidhaahdo musallaha oo uu nabigu ku tukan jiray inuu ku tukadayo haddii aysan suuragal u ahaynna halka ayuu ku tukanayaa fa idaa dakhalahu masjidkii markii uu soo galo qasada wuxuu u qasdayaa alrawdata rawdada ashariifata ee sharafta leh wahiya rawdada sharafta eh maa bayna alqabri qabriga iyo walmimbari mimbarka inta udhaxaysa weeyaan rawdatun min riyaadi iljanna uu nabigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam intaa udhaxaysa ah beer beeraha jannada ka mid a inay tahay wasallaa wuxuu tukanayaa taxiyata almasjidi salaadii taxiyatulmasjidka ahayd buu ku tukanayaa fiihaa rawdada dhexdeeda wal afdalu sida u fadliga badani an yusalliya inuu ku tukado weeye fii musallaahu nabiga makaano tukadkiisii sala allahu calayhi wasalam waa haddii ay u fududahay fa in lam yatayasar haddii aysan u fududaan arrintaasi fa biqurbihi nabiga makaano tukadkiisa meel u dhow buu ku tukanayaa oo min jihati ilmimbari mimbarka dhinaciisi ah mimbarka ashariifi ee sharafta lahaa halkaasuu salaadii ku tukanayaa marka kow fa idaa faraga markii uu ka faaruqo uu ka baxo min asalaati salaada uu ka faaruqo xamid allaha tacaala ilaah buu ku xamdinayaa wasa'alahu ilaah buu wuxuu weydiisanayaa an yanfacahu inuu ku anfaco bi haadihi ziyaarati ziyaaradan oo wayataqabalaha uu ka aqbala minhu xaggiisa wadacaa wuxuu ku ducaysanayaa bimaa axaba wixii uu jecel yahay linafsihi naftiisuu ugu ducaynayaa waliman qofna waa ugu ducaynayaa yuxibu uu jecel yahay walilmuslimiina muslimiinta oo dhanna wuu ugu ducaynayaa salaadii markii uu tukado taxiyatulmasjidka ahayd ee uu rawdada ku tukado haddii ay suuragal u tahay haddii kalena meeshii un rawdada u dhow oo un masjidka kamida uu ku tukado ayuu wuxuu samaynayaa duco ayuu gudagelayaayo salaadaa kadib ayuu ducaysanayaa naftiisuu u ducaynayaa dadkan uu jecel yahay axbaabtiisa ah u ducaynayaa dhammaan muslimiinta kalena waa u ducaynayaa fa idaa faraqa markii uu ka faaruqo min asalaati salaada xamid allaha tacaala ilaah buu ku xamdinayaa wasa'alahu ilaah buu wuxuu weydiisanayaa an yanfacahu inuu ku anfaco bi haadihi ziyaarati ziyaaradan wayataqabalahaa ziyaaradii uu ku aqbalo minhu xaggiisa wadacaa wuxuu ku ducaysanayaa bimaa axaba wixii uu jecel yahay linafsihi nafsadiisuu u ducaynaya waliman yuxibu dadka uu jecel yahayna waa u ducaynayaa iyo walilmuslimiina muslimiinta dhammaan salaadii buu ka baxay marka ziyaaradii ayuu gudagelayaa uma intaa dabadeed yatawajahu wuxuu u jahaysanayaa ila almuwaajahati qaabilid liziyaarati ziyaaradii uu wajaho fayaqifa uma yatawajaha inuu u jahaystaa la sunnaynayaa ila almuwaajahati qaabilidii liziyaarati ziyaarada la qaabilayay oo fa yaqifa uu istaago qubaalata alwajhi wejiga ku-aadkiisii wejiga ashariif ee asharafta lahaa oo wejiga nebiga caleyhi salaatu wassalaam walidaalika waxaa u sugnaaday meeshaas wejiga nebiga qaabilkiisa ah calaamatun macruufatun calaamo laga yaqaano hunaaka halkaas wayastadbira inuu u dhabar jeediyaa la sunnaynayaa alqiblata qiblada oo wayastaqbila uu qaabilo alwaja ashariifa wejiga sharafta leh bikhushuucin khushuuc uu ku qaabilayo wakhuduucin hoos isku dhig iyo wa adabin adab faariqa alqalbi qalbigiisu miduu ka maran yahay xaaluu yahay can calaa'iq dunya adduunyo tacalluqyaalkeed adduunyo xiriiradeed naadiran asagoo fiirinaya ilaa asfaali ma makaankiisa hooseeya yastaqbiluhu uu qaabilayo meesha uu qaabilayo meesha hoose ee dhulka halkaa hoose ayuu fiirinayaa wayusallima inuu salaamo ayaa la sunnaynayaa calaa afdali alkhalqi makhluuqa kii ugu fadliga badnaa sala allahu calayhi wasalam bisawtin cod uu ku salaamo codkaasoo yasmacuhu uu maqlayo almulaasiqu lahu qofka ku dhegan min gayri tashwiishin waswaasin la'aan isagoo dadka u dhadhow aan tashwiish iyo waswaas gelinayn wa aqaluhu salaamka kan ugu yari assalaamu calayka ya rasuula allah sala allahu calayka wasalam sidaas weeyaan waman sha'a qofkii doonaahina falyudawil ha dheereeyo tartiibtii ziyaarada ayuu wax ka taabanayaayo wuxuu yidhi uma yatawajaha inuu u jahaysta ayaa la sunnaynayaa qofku u aado ila almuwaajahati qaabilid iyo ujeesasho liziyaarati ziyaaradii uu waajaho u qaabilo oo fa yaqifa u istaago qubaalata alwajhi shariifi wejigii sharafta lahaa qaabilkiisa meesha ku aadan wejiga nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu halkaa istaago ayaa la sunnaynayaa walidaalika kaasna waxaa u sugnaaday meeshaa qaabilsan oo ku aadan wejiga nebiga calaamatun macruufatun calaamad la yaqaano ayay leedahay calaamad la yaqaano oo macruufatun hunaaka halkaa laga yaqaano ayay leedahay fayastadbira inuu u dib jeediyo uu dhabarka xijiyo ayaa la sunnaynayaa alqiblata qiblada oo wayastaqbila uu qaabilo alwajha shariifa wejiga sharafta leh bikhushuucin khushuuc uu ku qaabilo iyo wakhuduucin hoos isku dhigid inuu xagga iyo wejiga nebiga u jeesto calayhi salaatu wasalaam oo qibladii ay dhabarkiisa amarto sidaas ayaa la sunnaynayaa ee adaab xumo weeyaan in uu inta soo jeesto kala wareego oo uu dhabarka nebiga xijiye calayhi salaatu wasalaam ee uu sidaas uu ugu jeesto qibladii imaamu malik ayaa nin weydiiyey oo wuxuu yidhi a astaqbilu lqiblata am rasuula allah am wajha rasuuliillah xagee baan u jeesanayaa buu yidhi markaa nabiga ziyaaranaya calayhi salaatu wasalaam ma kacbada xaggeeda inta u jeesto baa nabiga dhabarka xijinayaa oo aan u dib jeedinayaa mase nabiga xaggiisaan usoo jeesanaya calayhi salaatu wasalaam oo kacbadii ayaan u dib jeedinayaa wuxuu yidhi lima tasrifu lima tasrifu canhu wajhak wa huwa wasiilatuka wa wasiilatu abika aadam saa samayn buu yidhi seebaa wejigaaga uga jeedinaysaa buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo wasiiladii adiga iyo ilaah kii idiin dhexeeyey ahaa wasiiladii nebi aadam uu ku tawasulay ahaa sidee baad wejigaaga uga leexinaysaa buu yidhi wejigaaga inta ka leexisid baad rabtaa inaad dhabarka xijisisaha samayn buu yidhi imaamu malik ma samayn kartid buu yidhi sidaas sidaa ha yeeline nebiga xaggiisa u jeesa calayhi salaatu wasalaam xagga nebiga qaabil ayuu yidhi kacbadii iyo qibladiina markaa dhabarkaaga ha martee imaamu malik sidaas ayuu yidhi aad iyo aad imaamu malik ixtiraamkiisa u badnaa uu nabiga ixtiraamaya calayhi salaatu wasalaam waa la wada yaqaana waa macruuf magaalada madiina weligiis asagoo kabasita ma marin cagacadaan buu ku mari jiray magaalada madiina oo intaa la eg meel nabi moxamed maray calayhi salaatu wasalaam inaan kaba kula joogsado aan kaba la dhex maro ayaan ka xishoonaya ayuu ohan jiray markaasuu cagacaddaan jiray intuu magaalada madiina oo dhan dhex marayo imaamu daarilhijra ayaa loo yaqaanay imaamu malik asagu ree madiina ayuu ahaa daabad faras iyo dameer iyo midnana ma uu ku kori jirinba magaalada dhexdeeda kabana lama dhex mari jirin ixtiraamka uu u haya nabiga calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay wuxuu dareensan yahay amarkii ilaahay uuna siiyey iyo sidii ilaahay uu yidhi nabiga ha loo weyneeyey calayhi salaatu wasalaam iyo ixtiraamkii loo hayey mar walbaba inay sidii tahay oo tabtii loogu hayo ayuu dareensanaa maalin maalmaha ka mid ah ayaa imaamu malik abu jacfar nin la odhanayay ayay doodeen masjidka nabiga calayhi salaatu wasalaam iyadoo la joogo ayay abu jacfar baa la dooday imaamu malik dood baa dhex martay xogaa codkii baa ka dheeraaday marka abu jacfar markaasuu imaam malik wuxuu yidhi yaa amiira almu'miniin laa tarfac sawtaka fi hada almasjid codkaaga kor ha u qaadin buu yidhi masjidkan dhexdiisa adoo jooga codkaaga ha dheereenoo kor ha u qaadin fa ina allaha tacaala addaba qawman ilaah baa qolo adbiyey buu yidhi oo aayado qur'aana kusoo dejiyo wuxuu yidhi faqaala laa tarfacuu aswaatakum fawqa sawti annabiy walaa tajharuu lahu bilqawli ka jahri bacdikum libacdin an taxbada acmaalukum wa antum laa tashcuruun saxaabadaa la adbiyey oo aayad qur'aana inta lagu soo dejiyey ayaa waxaa la yidhi codkiina kor ha u qaadinin oo ha ka kor marinina codka nebiga calayhi salaatu wasalaam hadalkana ha ugu dheeraynina nebiga sida adinku markaa isku yeeraysaan hadalka isugu dheeraysaan oo kale codkiina sidaas haraha ugu qaadinayna qolyo wafdiyahoo nebiga u yimid ina aayaddaasi kusoo degtay ayaa la tilmaamaa oo codkooda sare u qaaday markaasaa la adbiyoo la yidhi kor ha u qaadinina codkiina codkiina hoos u dhigay marka wuxuu yidhi ilaah baa sidaas qolo u adbiyey oo ka reebay inay codkooda kor u qaadaane hoos u hadal buu yidhi codkaaga kor ha u dhigin masjidka nebigaan joognaayo calayhi salaatu wasalaam wa madaxa qawman qolo kalena ilaah waa ammaanay buu yidhi qoladaas markii la adbiyo la yidhi codkiina hoos ha u dhiginina ayaa qolo la ammaanay oo ilaah wuxuu yidhi qolo kale inta ammaanay ina aladiina yaguduuna aswaatahum cinda rasuuli illahi ulaa'ika aladiina imtaxana allahu quluubahum litaqwa lahum makfiratun wa ajrun cadiim kuwa codkooda hoos u dhigaya marka ay nebiga agtiisa joogaan calayhi salaatu wasalaam waa kuwa ilaah quluubtooda uu ku sugay ilaah kacabsiga dembi dhaaf iyo ajri weyn ayayna leeyihiin aayadda qur'aanka mufasiriintu macnayaal fara badan ayaa lagu tilmaamaa dadka ilaahu ku ammaanay kuwii codkooda hoos u dhigay markii ilaah aayadda qur'aanka uu soo dejiyey ee uu yidhi kor ha u qaadinina codkiina ayay codkoodii hoos u dhigeen markaasa aayadda qur'aanka ilaah uu ku ammaanay kuwii codkooda hoos u dhigay uuna ku tilmaamay dembi dhaaf iyo wanaag inay leeyihiin saxaabi saxaabada ka mid ahaa ayaa la waayey oo ayaan aan nebiga u imaan calayhi salaatu wasalaam marka aayaddaasi ay soo degtay markaasaa nebigu weydiiye wuxuu yidhi maxaa kugu dhacaya antan kuma ana arag markaasi rasuulka ilaahayow ilaah wuxuuna amray inaan codkeenna hoos u dhigno anna nin cod dheer baan ahay oo dadka codka waaweyn ayaan ahay buu yidhi oo codka dheer ilaahna wuxuu aayaddan ugu adbiyey inaan codkeenna hoos u dhigno markii aan kula joogno kuwii aan sidaas yeelin oo codkooda kor u qaadinna wuxuu ilaah nooga digay an taxbada acmaalukum camalkiinuba inuu burayo uu hoobanayo marka waxaan ka baqay buu yidhi in camalkaygu buro maadaama nin cod dheer aan ahay guriga ayaan iska joogay buu yidhi marka oo intii camalkaagii oo dhan uu buri lahaa intaa soo samaynaysa ninkaa codka dheer baa tahay intaa sidaa u hadashid ayaan gurigayga iska joogay buu yidhi waa kii nebigu calayhi salaatu wasalaam u ballan qaaday oo uu yidhi soo kuma qanacsanid dunyada intaad joogtidna adoo sharaf iyo wanaag le inaad noolaatid adoo shahiidana aad dhimatid jannadana aad geshid sidaas soo raadi kuma tihid waa kii odhanaya nebigu calayhi salaatu wasalaam marka imaamu malik wuxuu yidhi hoos u dhig buu yidhi ilaah baa qoladaas adbiyey inay codkooda hoos u dhigaan kuwa codkooda hoos u dhigayeyna ilaah aayaddaa qur'aankahu ku ammaanay wadamma qawman qolana ilaah waa haydaarayo faqaala ilaah wuxuu yidhi ina aladiina yunaaduunaka min waraa'i alxujuraati akharuhum laa yacqiluun kuwa guryaha gadaashooda kaaga yeeraya kuwaasi badankoodu waxba garan mayaan waa dadkii wafdiga ahaayoo meelaha nebiga inta uga yimid bay guryihii nebiga inta sidaa ugu warwareegeen bay nebi maxamed oo noo soo bax noo soo bax sidaas ayagoo ku qaylinaya marka qolyihii codkooda kor u qaadayeyna aayadaasaa lagu haydaaray buu yidhi oo lagu tilmaamay dadaan waxba garanayn waa sii wata imaamu malik hadalkiisi wuxuu yidhi wa ina xurmatahu mayitan ka xurmatihi xaya xurmada iyo ixtiraamka nabiga calayhi salaatu wasalaam markii uu dhintay kadib la xurmaynayaa waxay lamid tahay ka xurmatihi xaya markii uu noolaa ee adduunyada joogay sidii loo xurmaynayay oo kale ayaa loo in loo xurmeeya ah ay waajib tahay buu yidhi marka codkaaga hoos u dhig buu yidhi fasalkaana lahaa abu jacfar abu jacfar ninkii imaamu malik la dooday hoos buu u dhigay marka codkiisii waa ku xasilay arrintaas wuu aqbalay markaasuu su-aal kale ku soo celiyo wuxuu yidhi qishadii hadda aan soo sheegaynay wuxuu yidhi astaqbilu lqiblata wa adcuu ama astaqbilu rasuula allah ma qiblada inta u jeestaan ducaysanayaa buu yidhi markaa nabiga ziyaaranayo mase nabigaan ujeesanaya calayhi salaatu wasalaam imaam malik wuxuu yidhi walima tasrifu wajhaka can wa huwa wasiilatuka wa wasiilatu abika aadam calayhi salaam ila allahi tacaala yowma alqiyaama maxaad wejigaaga uga leexinaysaa buu yidhi isagoo wasiiladii iyo xadhiggii idiin dhexeeyey adiga iyo ilaaha ahaa nebi aadam iyo ilaah wasiiladii udhexaysayna ahayo nebi aadam ilaah ugu tawasuli doono maalinta qiyaama dadkoo dhan isaga shafaacadiisa iyo ergadiisa la wada sugi doono nebi weliba uu cudur daaran doono bal istaqbilhu wastashfac bihi buu yidhi isaga qaabil isagana ilaahay shafaaco ku weydiiso fayashfacahu allah ilaah baa markaas kaa shafaaco aqbalayo shafaacadaada aqbalaye sidaas samee buu yidhi qaala allahu tacaala walow anahum id dalamuu anfusahum jaa-uuka faistakfaru allaha wastakfara lahum arasuulu lawajadu llaha tawaaba raxiima ilaah baa aayadda qur'aankaa yidhi buu yidhi dadku haddii marka ay naftooda dulmiyaan oo ay dulmi sameeyaan haddii ay kugu imaan lahaayeen nebi maxamedow oo ay ilaah dembi dhaaf weydiisan lahaayeen nebiguna uu dembi dhaaf ilaah u weydiin lahaa waxay ogaan lahaayeen ilaah inuu yahay kii tawba aqbalid badan oo tawbada aqbala ilaahay raxiimah oo mu'miniinta u naxariistana uu yahay haddii dadku marka ay dembi sameeyaan oo ay naftooda dulmiyaan ay adiga ku imaan lahaayeen nebi maxamedow ilaah ay dembi dhaaf weydiisan lahaayeen nebiguna uu dembi dhaaf u weydiin lahaa ayaddaasu marka daliil ahaan usoo qaatay imaamu malik ayaddu waxay caddaynaysaa in dadku markii ay dembaabaan haddii ay nebiga u tagaan calayhi salaatu wasalaam oo ay ilaah dembi dhaaf weydiistaan nebiguna uu dembi dhaaf ilaah u weydiiyo ilaah uu tawbadooda aqbalaya dadkaas ayaddu ma odhanayso aayad kaloo odhanaysaayna ma jirto aayaddaasi waxay gooni ku tahay intii nebigu uu adduunka joogay aayad muxkama weeyaan weligeedna wuu jiraa aayaddaa xukumkeedu mar walbaba cid odhan kartaayna ma jirto waxay gooni ku ahayd intuu nebigu adduunka joogay qisada macruufkaa bal waxayba sheegayaan qisadii cutba oo xufaada badan fara badan ay soo guurinayaan oo xataa xaafid ibnu kathiir tafsiirkiisa uu kusoo guurinaya aayaddan qur'aanka marka uu fasirayo afarta imaam ee madaahibta rag badan oo ka tirsan oo a'imada madaahibta ah oo afarta imaam ku kala aftirsada baa kulligoodba waxay jawaabayaan oo ay leeyihiin qofku markii uu nebiga ziyaaranayo calayhi salaatu wasalaam aayaddan qur'aankaa inuu aqriyo baaba loo sunnaynayaaba inuu aayaddan qur'aankaa aqriyo baaba loo sunnaynayaa inuu nebiga u taga calayhi salaatu wasalaam marka uu ziyaaranayo aayaddanna uu aqriyo maxaa yeeley qisada cutba waxay ahayd oo ay sheegaysay waqtiga oo yar awgii ma soo wada koobi karnee isagoo halkaa qabriga nebiga ag jooga calayhi salaatu wasalaam ayaa nin reemiyihii wuxuu yidhi inta yimid bu wuxuu yidhi yaa rasuula allah inii samictu qawla allahi tabaaraka wa tacaala rasuulka ilaahay waxaan maqlay buu yidhi ilaahay qowlkiisi uu yidhi aayaddan qur'aankaa inuu ilaah sheegay aayaddaas ayaan maqlay buu yidhi uu yidhi qofku markii uu naftiisa dulmiyaan dadku haddii ay nebiga u imaan lahaayeen marka waan ku imid buu yidhi anigoo ilaah dembi dhaaf weydiisanaya ilaah anigoo adiga kugu shafaaco dalbayo ilaah u nebiga shafaacadiisa io aqbal leh ayaan kuu imid buu yidhi adiga anoo kugu shafaaco dalbaya haddana markaasuu wuxuu bilaabay qasidadii yaa khayra man dufinat bilqaaci acdumuhu fadaaba min diibihina alqaacu waalakamu nafsii fidaa'un liqabrin anta saakinuhu fiihi alcafaafu wa fiihi aljuudu waalkaramu qasiidadaas ayuu bilaabay oo meesha ku aqriyey wuuna iska baxay cutba wuxuu yidhi wax yar baan gamcay markaasaa nabigu calayhi salaatu wasalaam ru'yo inta igu yimid buu wuxuu yidhi u sheeg ninkii reemiyiga ah inta ka daba tegtid in ilaah uu dembigiisa dhaafay xafaad oo dhan ayaa soo warinaya qisadaas kow iyo laba aan la odhan karin xaafid marka in aayaddan la akriyo ayaaba la sunnaynaya ayuu yidhi oo aimo fara badan oo afarta madhab ka kala tirsanna sidaas ayay wada marayaan halkaas ayuu qaabilayaa marka taas ayaa ayaa ayaan ku keenaye wuxuu wejigiisa qaabilinayaa wayastaqbila inuu qaabilo ayaa la sunaynayaa alwajha ashariifa wejiga nebiga ee sharafta leh calayhi salaatu wasalaam intuu qiblada dhaba xijiyo inuu qaabilo wejiga nebiga calayhi salaatu wasalaam bikhushuucin khushuuc uu ku qaabilo iyo wa khuduucin hoos isku dhigid iyo khuduuc iyo wa adabin adab si adab leh isagoo ku sugan weeyaan wuxuu yidhi sheekhan caalimka ah xabi cali aljafri aminu muxaadaro noo jeedinayay isalcabdiin aljafri wuxuu yidhi umunaa khadiija radia allahu canha ayaa la ziyaaranayay bi khadiija binti khuwaylad qabrigeeda markaasa mid qoladani wuxuu yidhi maxaasaa u samaynaysaan maxaa qiblada inta uga jeesatid aad aad ugu jeesanaysaa markaasaa sheekha laftiisa inuu ahaa inuu sheekh ka sheegaya xikaayada ayaan hadda ku shakiyey markaasa sheekhi wuxuu yidhi waxaad iiga warantaa khadiibku marka uu khudbada akrinayo khudbada jumcada markuu khadiibku akrinayo oo u ducaysanayo wuxuu yidhi oo ilaah baryayo dadka mu'miniinta muslimiinta oo kasoo horjeeda oo khudbada u akrinayo ma ayaga intuu dhabarka xijiyo miyuu qiblada u jeesanayaa buu yidhi mase asagoo ayaga kusoo jeeda ayuu ilaah baryayaa maqaamu ducaa weeyaan maalinka jumcadu waa maalin ayada dhaniba cibaado saacatul ijaabadii baa ku jirta marka khadiibku uu ducaynayo oo ilaah baryayo oo uu doonayo ilaah inuu aqbalo ma inta kala wareego wuxuu yidhi khadiibku miyuu qiblada u jeestaa oo dadkana uu dhabarka xijiyaa mase qiblada ayuu dhabarka xijiyaayo isagoo muslimiinta kusoo jeeda ayuu duceeyaa wuxuu yidhi qiblada dhabarka xijin maayuu yidhi qibladu dhabarka xijinayaa buu yidhi oo muslimiinta dhabarka xijin maya isagoo muslimiinta kasoo horjeeda ayuu ducaynayaa oo ilaahay baryayaa wuxuu yidhi annaguna ducaysanaynaa ilaah aan baryaynaaye haddii muslimiintii masjidka ku jirtaba loo quuri waayey in ayagii dhabarka la xijiyo dhinacaas iyo qiblada ducadii loola sii jeesto loola sii jeesto fa kayfa bi ummi lmu'miniin umulmu'miniin miyaan dhabarka xijinaynaa buu yidhi marka annagu xagga qiblada ujeesanaynaa marka haddii khadiibkuba loo jideeyey inuu muslimiinta soo qaabilo ayaga uusan dhabarka xijin markuu ilaah baryayo umulmu'miniin khadiijata binti khuwaylid radia allahu canha miyaan annaguna dhabarka xijinaynaa buu yidhi san xagga ujeesanaynaa marka sidaas weeyaan faariq alqalbi qalbigiisu asagoo uu ka maran yahay can calaa'iq addunyaa adduunyo tacalluqyaalkeed xiriiro adduunyo iyo shuqul adduunyo ayadoo qalbigiisu uu ka maran yahay ayuu qaabilayaa naadiran asagoo fiirinaya haddana ilaa asfali ma shay kiisa hooseeya yastaqbiluhu uu qaabilayo meesha uu qaabilayo meesheeda hoose ee dhulka ah ayuu fiirinayaa saasuu ishiisa hoos ugu dhigayaayo khushuuc iyo khuduuc ayaa laga rabaa wa yusallimu wuxuu salaamayaa calaa afdali ilkhalqi makhluuqa kii ugu fadliga badnaa sala allahu calayhi wasalam bisawtin cod buu ku salaamayaa codkoo yasmacuhu uu maqlayo almulaasiqu lahu qofka ku dhegani min gayri tashwiishin waswaasin la-aan isagoo aan tashwiish gelinayn dadka kale ee garab taagana iyaguna nebiga ziyaaranaya calayhi salaatu wasalaam ayuu cod hoosoo qofka ku xigaayo in uu maqli karo ayuu nabiga ku salaamaya calayhi salaatu wasalaam wa aqaluhu salaamka kan ugu yari assalaamu calayka ya rasuula allah intaas weeyaan sala allahu calayka wasalam waman shaaa qofkii doonaahina falyudawil ha dheereeyo oo salaamta ha badiyo ha dheereeyo sida imaam nawowi iyo ay soo warinayeen ha badiyo asalaatu assalaamu calayka ya nabiy allah assalaamu calayka ya xabiib allah assalaamu calayka ya safwat allah assalaamu calayka ya sayid almursaliin sidaa ha u wado uma intaa dabadeed yata'akhara inuu dib maro ayaa la sunaynayaa jihata yamiinihi midigtiisa dhinaceeda uu u dib maro qadra diraacin dhudhun oo kale inuu yar gadaal sidaa u aado dhanka midig oo fa yusallima uu salaamo calaa abi bakrin isidiiq sida abubakr sidiiq uu salaamo radia allahu canhu ilaa rabbi ha ka noqde uma yata'akhara inuu haddana gadaal maraa la sunaynayaa jihata yamiinihi dhinaca midigbu wax yar gadaal u maro gadaal u aado qadra diraacin dhudhun oo kale idun sida hore oo kale oo fa yusallima markaasna uu salaamo calaa cumar alfaaruqi sayid cumar alfaaruqi ibn alkhataabi sayid cumar bin khadaab uu salaamo radia allahu canhu ilaa raadi ha ka noqdee inuu haddana labadii khulafada ahayd uu salaamo sayid abubakar iyo sayid cumar ayaa la sunaynayaa oo iyagana ziyaarto uma yataahara inuu gadaal maraa la sunaynayaa jihata yamiinihi dhankiisa midig uu gadaal u maro qadra diraacin dhudhun oo kale wax yar inuu dhinacaa midig u sikado gadaal gadaal oo fa yusallima uu salaamo calaa abi bakrin isidiiq sayid abubakr asidiiq uu salaamo radia allahu canhu uma yataahara inuu haddana gadaal maraa la sunaynayaa jihata yamiinihi dhinaciisa midig haddana uu gadaal usii maro qadra diraacin dhudhun oo kale aydun sidii hore oo kale oo fa yusallima haddana uu salaamo calaa cumar alfaaruqi sayid cumar alfaaruq ibn alkhadaabi ina khadaab ahaa radia allahu canhu ilaa raadi ha ka noqdeen sayid abubakr iyo sayid cumar buu soo salaamay uma yarjica haddana inuu usoo laabtaa la sunaynaya ilaa mawqifihi makaanu istaagiisii alawali ee hore meeshii hore u istaagay qubaalata wajhi shariifi wejiga nebiga ee sharafta qaabilkeeda ahayd inuu usoo laabto ayaa la sunaynayaa oo wayatawasala uu ku tawasulo bihi nebiga suuban fii xaqi nafsihi nafsadiisa uu ugu tawasulo wayastashfaca bihi nebiga uu ugu shafaaco dalba ilaa rabbihi rabbigiisa subxaanahu watacaala uma yantaqila haddana inuu u wareegaa la sunaynayaa ilaa jihati ra'si lqabri qabriga madaxiisa jihadeeda qabriga ashariifi ee sharafta laha wayastakbila uu qaabilo marka dambe uu qabriga xagga madaxa ka maro alqiblata qiblada uu qaabilo fayakuuna uu ahaado alqabru qabriga ashariifu ee sharafta li can yamiinihi dhinaciisa midig uu ahaado wuu wareegayo awal xag buu ujeedayo sidaas uu kala wareegay qabriga madaxiisaas isku aadiyey markaasaa qabrigii dhinacaan midig ka maraya qibladiiba markaa qaabilaya iyo dhankii awal uu kasoo jeeday wayadcuwa marka uu ku ducaysto bima bimaa axaba wixii uu jecel yahay linafsihi naftiisa uu ugu duceeyo iyo waliaxbaadihi axbaabtiisa kuwa ay isjecel yihiin iyo walilmuslimiina muslimiinta dhammaan wahaakadaa sidaas oo kale u yafcalu fala yafcalu falaya kulamaa araada markastoo uu doono aziyaarata ziyaaro sidaas hadda lasoo sheegay oo kale ayuu samaynayaa mar walba uu dooro inuu ziyaarto nabiga caleyhi salaatu wasalaam iyo saxaabada a markuu celine uma yarjica inuu u laabtaa la sunaynaya ilaa mawqifihi makaanu istaagiisii alawali ee hore qubaalata alwajhi wejiga qaabilkiisii uu u laabto wejiga ashariifi ee sharafta lahaa meesha u istaagay ee wejiga nabiga oo sharafta le ku aadanayd inuu usoo laabtaa la sunaynaya markuu sayd abubakar iyo sayd cumar soo ziyaarto kadib uma yantaqila haddana markaa kadib uu u wareego ilaa jihati ra'si lqabri qabriga madaxiisa dhinaceed jihadiisa qabriga ashariifi ee sharafta lahaa qabriga nabiga ee sharafta leh meesha qabriga madaxiisa ku aadan inuu haddana u wareego oo wayastaqbilo uu ujeesto alqiblata qiblada fayakuuna uu ahaado alqabru qabriga ashariifa ee sharafta leh can shimaalihi dhinaciisa bidix uu ahaado dhinaca bidix buu qabriga ka maraya markuu ka qiblada qaabilo wayadcuwa uu ku ducaysto bimaa axaba wixii uu jecel yahay linafsihi naftiisa uu ugu duceeyo waliaxbaabihi axbaabtiisana uu ugu duceeyo kuwa isaga jecel oo isjecel yihiin walilmuslimiina muslimiinta kale o dhanna guud ahaan uu ugu duceeyo wahaakadaa saasoo kale u yafcalufalayaa kulamaa markastoo araada u doona ziyaarata ziyaaro sidaas ayuu samaynaya hadda lasoo sheegay wayanbagii waxaa u haboon lahu lizaa'iri qofkii ziyaarada samaynaya waxaa u haboon luzuumu ladabi adabti inuu ilaaliyo muddata iqaamihi ku nagaadigiisa muddadeeda bilmadiinati madiine uu ku nagi yahay wa an yuxaafida inuu ilaaliyaa u haboon cala alictikaafi ictikaafkii fii masjidihi nabiga masjidkiisa uu ku ictikaafayay sala allahu caleyhi wasalam kulamaa markastoo dakalo masjidka uu soo galaba wa cala salaati salaadii inuu ilaaliyaa u haboon fiihi masjidka lagu tukanayey khusuusan gaar ahaan maca aljamacati jamaacada micigeeda wa an yugfira inuu badiyo ayaa u haboon min asawmi soomka iyo wasadaqati sadaqada iyo wa tilaawati alqur'aani qur'aanka oo la akriyo iyo wa anwaaci alcibaadati cibaadada noocyaalkeeda inuu badiyo ayaa u haboon wa an yazuura inuu ziyaarto ayaa u haboon ahlalbaqiici baqiic ahalkeedii dadkii baqiic ku ku aasnaa khusuusan gaar ahaan yowmaljumucati maalinta jumcada uu ziyaarto wa shuhadaa shuhadadii inuu ziyaarto sidaas ayaa awla u ah shuhadadoo biuxudin meesha uxud la yidhaahdo kusugan qabuurihii uxud wa afdaluhu kan u fadliga badanina yawmulkhamiisi khamiista maalinkeeda weeyaan wa masjidi qubaa'a quba masjidkeedii wa masjidi qubaa'in quba masjidkeedii inuu ziyaartana waa loo sunnaynayaa wa afdaluhu ziyaaradaa waktigeeda kan ugu fadliga badanina yowmu sabti sabtida maalinkeeda wey wa baqiyat almashaahidi meelihii intoodii kale inuu ziyaartana waa la sunnaynaya mashaahidii bilmadiinati magaalada madiine ku sugnayd wahiya mashhuuratun waa mid la yaqaano hunaaka halkaas idaa araada markii uu doono alsafara safar markii uu doono waddaca wuxuu sawootinayaa almasjid ashariifa masjidka sharafta leh ayuu sawootinayaa wa facala wuxuu samaynayaa mithla maa facala wixii uu falay oo kale awala dukhuuli soo gelidda bilowgeedii markii ugu horreysa uu soo gelayay intii uu soo sameeyo lasoo sheego oo kale ayuu samaynayaa wasa'ala allaha tacaala ilaahna wuxuu weydiisanayaa allah yajcala inuusan ka dhigin haadaa midkan aakhira alcahdi waktigii ugu dambeeyey biziyaarati haada nabiy nabigan ziyaaradiisa alcadami ee weyn sala allahu alayh wasalam ziyaaradii ugu dambeysay uu nabiga ziyaarto inuusan ilaah ka dhigin buuna ilaah weydiisanayaa taasuu ku dhameeye wuxuu yidhi wa wa yambagii waxa u awlaah waxaa u habboon waxaa daw ah lahu lizaa'iri qofkii ziyaarada samaynaya nabiga ziyaaranaya calayhi salaatu wasalaam waxaa u habboon luzuumu ladabi adabti inuu ilaaliyo muddata iqaamatihi ku nagaadigiisa muddadeeda bilmadiinati madiine uu ku nagi yahay muddada uu magaalada madiine joogo maadaama magaaladii nabiga ay tahay calayhi salaatu wasalaam inuu adabta dhowro ayaa laga doonayaa waa sida imaamu malik hadda aynu soo sheegayna suu adabta u ilaalinaya ixtiraamka wa an yuxaafida inuu xifdiyo baa u habboon cala alictikaafi ictikaafkii fii masjidihi lagu nagaado nabiga masjidkii sala allahu alayh wasalam waa ku ictikaafa masjidka nabiga kulamaa dakhalahu mar kastaba masjidkaa soo galaba ictikaafkii ha niyeysto wa cala salaati salaadii inuu xifdiyaa baa habboon fiihi masjidka lagu tukado khusuusan akhusu waxaan gooni yeelaya khusuusan si gooniya maca aljamaacati maca aljamaacati jamaacada jirkeeda inuu jamaacada ku tukado si gaara ayaa loo sunnaynayaa wa an yuksira inuu badiyo ayaa u habboon min asawmi soomka iyo wasalaa wasadaqati sadaqada watilaawati alqur'aani qur'aanka oo la akriyo iyo wa anwaaci alcibaadati cibaadada noocyadeedaba inuu badiyo muddadaasuu magaalada madiine joogo khayrka inuu ku dadaalo cibaadada noocyadeeda kala duwan wa an yazuura inuu ziyaarto ayaa la sunnaynaya ahlalbaqiici meesha baqiic la yidhahdo ahalkeedii dadkii halkaa ku aasnaa quburihii baqiic ee nabigu ziyaaran jiray calayhi salaatu wasalaam inuu ziyaartana waa la sunnaynaya khusuusan gaar ahaan yowmaljumucati maalinta jumcada inuu si gaara us u ziyaarto ayaa la sunnaynayaa maalintaa jumcada washuhadaa shuhadadii inuu siyaartana waa la sunnaynayaa biuxudin meesha uxud la yidhahdo ku aasnaa saxaabadii shuhadaa uxud inuu ayagana ziyaartana waa la sunnaynayaa yowma alkhamiis maalinta khamiista wa afdaluhu miya kan ugu fadliga badani oo ziyaaradaas kan ugu fadliga badan an yakuna dalika arrinkaas inuu ahaado weya yowma alkhamiis waafdaluhu ziyaaradaa kan ugu fadliga badan yowma alkhamiisi an yakuna yowma alkhamiisi ama kawnuhu yowma alkhamiisi maalinka khamiista inuu ahaado weeyaan maalinka khamiista inuu ahaado sidaas ayaa ugu fadli badan wa masjida qubaa-in masjidkii qubaa inuu ziyaarto ayaa u habboon weeyaan wa masjida qubaa-in quba masjidkeeda inuu ziyaarto sidaas ayaa awla u ah wa afdaluhu ziyaaradaas kan ugu fadliga badan waktiga ugu fadliga badanna yawma sabti an yakuna yawma sabti maalinka sabtida inuu ahaado weeyaan wa baqiyata almashaahidi mashhadyaalkii iyo meelihii goobihii inuu ziyaartana waa la sunnaynayaa wa bilmadiinati magaalada madiine ku sugnaa mashaahidii iyo meelihii kale magaalada madiine ku sugnaana inuu ziyaarto ayaa la sunnaynayaa wahiya mashaahidaas waa qubuurihii mashhuuratun mid la shuhreeyey oo caana weeyaan hunaaka halkaas caan ku ah meelo caan ku ah magaalada madiine oo la ziyaarto ayaa jirto faatimatu zahra faatimatu binti rasuulillahi qabrigeeda iyo qubuur fara badan oo halkaa ku taalla iyo meelo wada macruuf oo la ziyaarto inuu halkaas ziyaarto ayaa sunnaa u yilayaa marka wahiya mashhuuratun mid la caan bixiyey weeyaanoo mashhuur oo la wada yaqaano hunaaka halkaa laga yaqaan fa idaa araada markii uu doono assafara safar markii uu doonay inuu magaalada madiine ka baxo wadaca wuxuu sawatinayaa almasjid ashariif masjidka sharafta leh waa masjidka nebige ayuu sawatinayaa wafacala wuxuuna samaynayaa mithla maa facala wixii uu falay oo kale horay wixii uu sameeyey oo kale oo ziyaaradii iyo qaabkii loo lasoo tilmaamay ayuu samaynayaa labadii ragca inta ku tukado meeshii rawdadii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo ziyaaradii iyo intii hadda lasoo sheegay oo dhan wasa'alallah ilaah inuu weydiisto ayaa la sunaynayaa faidaa araada safar markii uu doono wadaca almasjid ashariifa buu warta sawootinaya wafacala mithla ma facala awala dukhuuli wafacala wuxuu samaynayaa mithla ma facala wixii uu sameeyey oo kale awala dukhuuli soo gelidda bilowgeedii wasa'ala allaha ilaahna wuxuu weydiisanayaa tacaala amarkii sarreeye allah yajcala inuusan ka yeelin haadaa midkan aakhira alcahdi ballankii amase muddadii waktigii ugu dambeeyey biziyaarati hada nabiy alacdam nabigaan weyn ziyaaradiisa waktigii ugu dambeeyey uu nabigaan soo ziyaartay sala allahu alayhi wasalam kii ugu dambeeyey ilaa inuusan ka dhigin uu ilaah weydiisanayaa wallahu subxaanahu watacaala aclam